asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhad waana xubinteenna murtada maanta ee aynu ka soo gurgurin jirnay afkeenna hooyo iyo xigmadaha ku duugan ama murtiyaha ku dhex xabaalan teenan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeennii caalamiga ahaa mid ka mid a haddii eebe idmo waxaa la yidhi oday baa arkay wiil aad iyo aad u cadhaysan siaad u ogtihiinba dee dhallinyarada howlo fara badan baa dhaafo oo mahmaayo fara badan baa jira oo dhalinyara intay geed ka booday tale ka boodaa mahmaan la dhahaa jirtay mahmaayo kalento waxaa jirtay oo haddii ilahay kuusama ogolyahay dhalinyaro dheesheedii iyo dhabteedu dhinac bay u dhacaan la dhaho waxaa kaloo jirtay dee dhalinyaro waa un dhalinyaro cadhaduna sideedaba shay wanaagsan ma aha haddaad maqasho hebel waa nin cadho badan waa qayb dabeecad xumada ka mid ah markii laga hadlayay xagga diinta iyo maaragtay biniaadankusi u kala wanaagsan yahayna dadka camalka fiicane aan cadhooninba ee dabeecadda wanaagsan aad iyo aad baa loo ammaanay waan la isla ognahay halka diintu ay iska taagsay laakiin cadhada lafteeda ma la xakamayn karaa iyo qofku cadhadiisa ma muujin karaa mase muu qarsan karaa lafteeda ayaa waxay tahay hawl isweydiin u baahan soomaalida inta badan waxaa laga yaabaa inay cadhadooda qarsan karin meelaha ka caytamaan oo meelaha ka dhowdhowdhahaan oo meelaha wax ka sheegsheegaan balse waxaa xaqiiqo ah cadhada lafteeda in la xakamayn karo caqli baa ka horeeya haddii qofku caqli leeyahay cadhada lafteeda waa uu xakamayn karaa haddii qofku diin leeyahay xakamaynaysana cadhadiisa lafteeda waa uu xakamayn karaa laakiin haddaadan caqli kugu filanna lahayn diin ku celiso oo aad garanaysana ayna jirin de maxaad noqonaysaa dameer qaygiye baad noqonaysaayo cadhadaadii baad la bootan dhisanaysaa midaasna ma ahan mid nolosha biniaadanka u wanaagsan soomaalida badideedana waxaa laga yaabaa laba haweenoo murmahaya inaad aragto labaduba xijaabka intay siibteen cawradoodii banneeyeen ay xijaabka dhexda ku xidhatay ama heblaha ii qaba xijaabka intay t dhexda ku xidhatay ama tu kitaab wadato saaad ugu taqaanay inay wadaad tahay intay tu kale un isqoomeen kitaabka ii qaba xijaabka tidho xijaabkiiyo kitaabka ay xagga dhigato isqaawiso timihii badnaysay ay tii kale la dirirayso waxaasoo kalenta waxyaalaha qayba caqli xumada ka mid a unbaa lagu tilmaami karaa maxaan uga jeednaa marka waxaan uga jeednaa cadhadu waxay u baahan tahay sideedaba xakamayn haddii cadhadaada aad xakamayn weydana dee noloshaada ma xakamayn doontid oo waa xaqiiqo oo noloshaada lafteeda ayaa waxay noqon doontaa mid hadur ku jirta ama halis dhex wareegaysa taana kuma fiicno ninkii marka wiilkii yaraa ee cadhaysnaa ee cadhadu aad ka u madax martay ayuu la yaabay waanu siiyey marka wuu qabta wuxuu ku yidhi adeer kaaleh gacantu qabto xaggu u jiday dadkii o dhan u celinla wuxuu ku yidhi haddaad u dulqaadato hal daqiiqo oo cadho ah waxaad ka badbaadi doontaa kun daqiiqo oo muruga ah hadalkayah wuxuu ku yidhi adeer haddaad u dulqaadato hal daqiiqo oo cadho ah waxaad ka badbaadi doontaa kun daqiiqo oo muruga ah ayuu ku yidhi u fiirsayah kun daqiiqo murugaa wiilkan see uga badbaadaya waxaa laga yaaba ninkaa dhuuntu ku dhuftay wooba dilayba haye haddee soo muruga kuuma taalla nin baa disha ilaan markaa murugaa bilaabatay ma ogtahay waa tii mahmaa soomaaliya ay ahayd haddii foolo imaata guda qarsi dhibay waxa weeye marka wuxuu yidhi haddii aad u dulqaadato hal daqiiqo oo cadho ah waxaad ka badbaadi doontaa kun daqiiqo oo muruga ah ayuu ku yidhi saas darteed waa hadal kooban oo xigmad weyn leh oo tusaalayaal badan leh haddii aad dhibaato geysato dee murugaa kuu taalla haddiise daqiiqadda aad isxakamayso dee waad badbaadayba soo maha daqiiqada ilaahi subxaana watacaalana dee uu ammaanayba dadka intay cadhoodaan cadhadooda qarsada qisooyin fara badan baana ku soo arooray arrinta cadhada ma ahan marka cadhadu inay kula tagto weligaaba aad noqoto midka cadhadiisa batraanka la noqda mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamkii ebe waxaa la yidhi arrini af la furay leedahayee orod laguma raadsho arrin kaste af la furay leedahaye orod laguma raadsho